Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Maxamed Weli Cali, ayaa ka warbixiyay safar shaqo oo ay ku tageen degmada Doolow ee gobolka Gedo, waxaana safarka ku wehelinayay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Dowlad Goboleedka Jubbaland. Mudane Maxamed Weli ayaa sharaxaad ka bixiyay safarkooda shaqo ee ay ku tageen degmada Doolow ee gobolka Gedo, isagoo sheegay in muhiimad gaar ah ay lahayd kormeerka ah shaqooyinka ka socda degmada Doolow ee gobolka Gedo.
wafdigan oo meelo kala duwan ka yimid intiisa badan waxay ka soo baxeen magaalada kismaayo haddee magaalada doolow waa magaalo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland shaqo ayaanan u nimid shaqooyinkaasi waxay isugu jireen mashaariic cusub oo la daaha furaayey mashaariic dhammaaday oo dabagal lagu haayey qorshooyinka mashaariic cusub oo mustaqbalka imaan doono sidoo kale haddee waxaa qayb ka ahaa shaqooyinka caadiga ahaa ama normalka ahaa ee wasaaradaha ay lahaayeen run ahaantii shaqooyinkii dhammaaday dabagal baan ku samaynay waxay wax ka soo laabteen wasaaradaha gaarka ah ee markaa iyada ku shaqada leh ayaa sii wadi doona oo la socon doona wayna jiraan sida xaqiiqada mashaariic sidii loogu talagalay aan loo fulinin mashaariic sidii loogu talagalay loo fuliyey oo si qurux badan ku dhammaaday oo objectifkii hadafkii laga lahaa uu guulaystayna way jiraan kuwo qabya-ana waa jiraan kuwa xilligii loogu talagalay ayaga oo weli aanan dhammaanin wax si ay ka yihiin mashaariicda qaar ka mida ay dhowna fatiga dhacay iyo dhibaatooyinka dhacday ee caalamka global crisis financial crisis ka jira ay saameyn ku yeesheen waa jiraan marka wasaaradaha kala duwan ee meeshani soo gaaray wasaarad kasta dad baa u joogo wakiilo ah degmadii baa joogto oo shaqaynayso magaaladan dool marka waxaan isleeyahay runtii shaqooyinka ka qabsoomay aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin waxaana rajaynaynaa in dee hadda keliya aysan noqonin dowladda qaybaheeda kala duwan degmooyinka dhan ay u noqdaan saldhig ay u noqdaan oo saan loo yimaado oo kismaayo inta la joogo in ka badan la jooga magaalooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland sida magaaladan doolow maanta aan ku sugannahay waxaan rajaynaynaa subucyada soo socda laftirkeeda inaan dhoobley tagno waxaan rajaynaynaa inaan tagno meesha la yidhahda baar dheer inaan garbaharey tagno magaalo kasta inaan tagnaa rajaynayna hadduu ilaahay yidhaahda dhammaantood oo mashaariicda socdo iyo mashaariic cusuboo la geyn doono iyo hal abuurka iyo ku dhex jirka dowladda iyo lafalgalka dadka shacabka ah ee loo adeegaya intaba ay noqdaan waxaa gundhig u noqon doona dadka halkan yimid wax siyaasiyiina kuma jiraan ee safarka ahaa ee wafdiga ballaarana ahaa ilaa soddonkan qof gaarayay waxay ahaayeen agaasimayaal guud iyo shaqaale rayid eh iyo qaybo kala duwan oo technical advisor iyo dad khubaro ahay ahaayeen dadka markaa farsamo technicalka technocratiska eh waa dadaan xuduudo lahayn waa dhaqaatiirta aan xuduudaha lahayn meel kastoo dhan bay tegi karaan oo soomaaliya ka tirsan meel kastoo jubbaland ka tirsan bay tegi karaan siyaasadun inay celiso oo ay saamaysa ma aha mar kastoo dhan waxaa la rabaa waxa loo adeegayo waa bulshada iyo dowladdaadejinta iyo kor ukacinta ummaddani iyo garabqabashadooda dowlad la-aantu saamaysa xilliga aadka u dheer runtii marka dadku waxay dareemayaan soo kabasho dowlad wanaag bay dareemayaan isku tashi bay dareemayaan annaguna kaasaan rabnay inaan dhiirigelinnoon qayb ka mida noqono hadduu ilaah yidhaahdo